madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ee ku caanbaxay aflagaadiinta nebigeena sala allahu caleyhi wasalam ayaa subaxnimadii jimcihii lasoo dhaafay gaaray caasimadda lubnaan ee beyruut waana booqashadii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay taliyaha ciidamada joseph awn inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda lubnaan jagadan oo bannaanayd in ka badan laba sano taasoo keentay ismarinwaa xagga siyaasadda ah oo ay baarlamaanku ku guuldaraysteen inay soo saaraan madaxweyne cusub laakiin ugu dambeyn ay doorteen madaxweyne cusub oo hogaamiya sanadada soo socda dalka lubnaan kaasoo noqonaya joseph awn booqashadan macron ayaa imanaysa afar sano kadib booqashadiisii hore ee uu ku tegay dalkaasi taasoo waxyarun ka dambeysay qaraxii weynaa ee ka dhacay dekadda magaalada bayruud sida laga soo xigtay goobjoogayaal ku sugan dalka lubnaan waxay booqashadani ka turjumaysaa rabitaanka baariis ee ah xoojinta iskaashiga ay la yeelan doonto hogaanka cusub ee dalka lubnaan booqashadan ayaa qaadatay hal maalin sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada faransiiska macron wuxuu wadahadal la yeeshay madaxweynaha cusub ee lubnaan joseph ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi nawaaf salaam iyo afhayeenka baarlamaanka nebi bari isagoo diradda saaraya taageerada madax bannaanida lubnaan iyo xaqiijinta midnimadeeda waa sida warka loo dhigay felasha ugu caansan ee ajandaha waxaa ka mid ahaa in xoogga la saaro in la laasimo xabajoojinta lagu dhawaaqay lix iyo labaatankii noofembar ee u dhexaysay ururka shiiciga ee isugu yeero xisbullah iyo yuhuudda iyadoo ay si wadajir a u dhedhexaadinayeen madaxweynayaasha maraykanka jo baiden iyo emmanuel macron oo labadooduba ku saf ah yuhuudda booqashadan ayaa kusoo beegantay iyadoo ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka taagan lubnaan kadib markii dhaqdhaqaaqa amal iyo kooxda xisbullah ay qaadaceen la tashiyada daladda halka faransiiskuna uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay hogaanka lubnaan taasoo gogolxaar u ahayd baaqa uu macron u diray afhayeenka baarlamaanka ka hor booqashadiisii isagoo isku dayayey inuu yareeyo xiisadda oo uu ku booriyo dhammaan dhinacyada inay ka qayb qaataan dadaalada dib u dhiska dowladdaasi ee uu macron ka dhex arkay danihiisa falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ninka lagu magacaabo george alem ayaa mar uu waraysi siinayey shabakadda warbaahineed ee aljaziira waxa uu tilmaamay in macron uu horay ugu baaqay in la qabto shirar caalami oo lagu taageerayo lubnaan iyo ciidamadeeda laakiin shirarkaasi qaarkood ayaan la fulinin sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin khilaafyo siyaasadeed oo gudaha ah iyo dhibaatooyinsa soo tarayay oo ka hortegayay ballanqaadyada dowladaha isugu yeera deeqbixiyaasha waxa uu rumaysan yahay alam in booqashada macron ay muhiim gaar a u leedahay marka la fiiriyo dhowr sababood oo ay ka mid yihiin taageeridda dowladda cusub dardargelinta dhismaha xukuumadda uu madax ka yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee nawaaf salaam intaa waxaa dheer in xoogga la saaro hirgelinta xabajoojinta koonfurta lubnaan iyo kabixitaanka ciidamada yuhuudda si waafaqsan heshiiskii dhex maray ururka xisbullah iyo sahaynada booqashadan ayaa u gogol xaari karta shirweyne caalami ah oo la doonayo in dib loogu dhiso koonfurta lubnaan taasoo ay aad u saameeyeen dagaaladii dhowaan ka dhex qarxay ururka xisbullah iyo yuhuudda oo dhaqaale ka helaysa isla macron hadda ku hadaaqaya inuu hagaajinayo alam waxa uu ku micneeyey in booqashadani ay taageero cad u tahay wejiga cusub ay lubnaan gashay iyadoo ay beyruud si weyn ugu tiirsan tahay taageerada bariis kaasoo a dal saameyn ku dhex leh qaramada midoobey xubin joogtana ka dhex leh waxa loogu yaro golaha amniga falanqeyahan ayaa macron ku sheegay shaqsi awood u leh inuu abaabuli karo bulshada caalamka si ay u taageeraan lubnaan wuxuu kaloo sheegay in xogtiisa ay muujinayso in labada urur ee shiicada ah ee ka jira dalkaasi ay ka qayb qaadan doonaan dowladda soo socota isagoo ku micneeyey inuu kulan dhex mari doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi salaam kaasoo looga hadli doono sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha jira wuxuu tixgeliyey in labada dhinac ay garwaaqsadeen in dib ugu soo laabashada masraxa dowladnimo ay ka dhigan tahay dano istaraatiijideed gaar ahaan marka la eego isbeddelka gobolka iyo kan deegaanka wuxuuna tilmaamay in kulankani uu noqon karo mid go'aamin kara astaamaha marxaladda xigta dhankiisa bara jaamacadeed ahna nin siyaasadda ka faalooda oo lagu magacaabo ali murad ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee booqashada madaxweynaha faransiiska ay tahay sidii loo xoojin lahaa taageerada faransiiska ee lubnaan isagoo xusay in xiriirka labada dal uu yahay mid taariikhi ah islamarkaana baariis ay aad u danaynayso danaha ay ka leedahay bayruud arrintani ayaa imanaysa xilli uu faransiisku u muuqdo inuu doonayo inuu galaangal cusub ku yeesho siyaasadda bariga dhexe kadib markii uu ku soo jabay dalalka qaaradda afrika cali muraad ayaa aljaziira nad u faahfaahiyey in booqashadani ay ku soo beegantay toddobaad kadib doorashada madaxweynaha dalkaasi sidaasi darteedna booqashadani aysan cilaaqo la lahayn qofka loo dooran doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi sida uu sheegay cali muraad booqashada hadda uu macron ku yimid dalka lubnaan ayaa ka dhigan taageero uu doonayo faransiisku inuu ku taageero madaxweynaha cusub ee lubnaan ion kaasoo macron la qaadanayo booqashadiisii koowaad inkastoo cadaadsi siyaasadeed lagu hayo xisbiyada ka jira dalka lubnaan waxaa kale uu kulamo la qaadan doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee dalkaasi kaasoo isagana dhowaan la magacaabay siyaasigani ayaa intaa ku daray in aanu hadda loo doortay madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu haysto taageero ballaaran oo dhanka shacabka lubnaaniyiinta kiristaanka ah wuxuuna ku guulaystay doorashadii baarlamaanka ee dhowaan ka qabsoontay dalkaasi halka salaam oo ah ninka ka soo jeeda dadka suniyiinta ah ee dalkaasi kuna loo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isna haysta taageero heer caalami ah dhankiisa falanqeeyaha siyaasadda oo lagu magacaabo towfiiq shamon ayaa isna aaminsan in booqashada macron ay xambaarsan tahay fariimo dhowr ah marka laga soo tago hambalyada madaxweynaha cusub ee awn booqashadani ayaa sidoo kale salka ku haysa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya salaam iyo faransiiska shamon waxa uu sheegay in booqashadu ay la xiriirto xaaladda ay lubnaan ku sugan tahay oo ah xaalad adag oo ay dalku hareeyeen burburka dagaaladii ay xisbullah la gashay yuhuudda wuxuu sheegay in dhanka kale ku salaysan tahay waxa uu ku tilmaamay xiriir taariikheed iyo mid shucuureed ee ka dhexeeya labada dal waxa uu kaloo aaminsan yahay siyaasigani in mid ka mid a aadaafta booqashada ay noqon karto dhexdhexaadinta baariis iyo labada urur ee shiicada ah ee la kala yidhaahdo xisbullah iyo xarakada amal oo ah garab siyaasadeed oo ka jira dalka lubnaan shaman waxa uu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa in haddii faransiisku uu xiriir la yeesho xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalkaasi oo ay ku jirto xisbullah ay siinayso baariis fursad siyaasadeed ay dalka lubnaan kaga ciyaarto door dhexdhexaad ah